الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu tahajud tahajudka oo ah in hurdada laga tago oo salaatuleyl lagu soo jeedo kitaabkii ka warramayay kani wey baabu tahajudi soo jeedkii buu baab yahay bileyli habeenkii la soo jeedo ee salaad lagu soo jeedo wa qowlihi caza wajal ayuu baab yahay la uhi wa min alleyli habeenka e wa min saacaati leyli habeenka saacadihiisa wax ka mida fatahajad ku tuko oo ku soo jeed bihi qur'aanka naafilatan xaalo dheeraad uu yahay tahajudkaasi laka adiga dheeraad uu ku yahay imaam albukhaari raximah allahu tacaala kitaabkan waxa uu kaga hadlayaa sidaas si aynu tilmaanay tahajudka waxaanuu baabkan uga qastiyey in qiyaamu leyl ama salaatu leylku ay mashruuc tahay inuu sugo xukunkeedana kama hadal baab soo socda ayaanu insha allahu tacaala ku keeni doonaa inaanay faral ahayn ee sunno ay tahay aayadda qur-aanka baabka uu ku bilaabay wa min alleyli fatahajad bihi tahajad macnaheedu waxa weeyaan kusoo jeed waxaa lagu soo jeedayaana waa salaad qur-aan la akriyaayo dhexdeeda marka waxaa dhaha tahajud waa min aladdaad waa kelimaadka macaanida iska soo horjeeda leh oo tahajada baa la idhaahdaa idaa sahira markuu soo jeedo tahajadana waa la idhaahdaa idaa naama markuu seexdo markaa soo jeedka iyo hurdado iska soo horjeeda ayaa kelmaddaasi loo isticmaala marka halkana tahajad bihi ay ashir bi bisalaatin salaad ku soo jeed weeyaan macnuhu naafilatan laka naafiladu luqa ahaan waa ziyaadada waxaa markaa looga jeedaa cibaadatan zaa'idatan fii faraa'idik isagoo tahajudkaasi ah cibaado ziyaado iyo dheeraadka ah cibaadaadka faralka kugu ah sidaana waxay yidhi culimada ku tagtay salaatuleylku ama tahajudku inaanu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waajib ku ahayn waxaa kaloo la yidhi ziyaadatan laka khaalisa manaa isagoo adiga kuu gaara oo ah ziyaado badax tiran waayo salaadan iyo salaadaha kale ee sunnayaasha ah dadka kale marka ay tukadaan dembiye ayaa lagaga dhaafayaa laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama dembigiisa horeba loo dhaafay ziyaado khaalisa oo badax tiran ayaa salaadaha sunnayaasha ahi ay u noqonayaan waxaa bukhaari raximah llahu tacaala uu ku bilaabay baabkan xadiid ka warramaya maa yustaftaxu bihi salaatu leyl waxaa lagu bilaabayo ama lagu furfuranayo salaatu leylka قال xdثnا علي بن عبد الله أبوالحسن المdيني قال xdثnا سفyان سفyان بن سعيد الthوري قال xdثnا سليمان بن أbي مسلم عن طاووس عن سمع أي أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رasuulku wuxu إdا قاma markuu kaco min الleyل ay min saaعاaت الleyل habeenka saacadihiisa wax ka mida yatahajadu isagoo salaatuleyl tukanaaya qaala wuxuu odhan jiray allaahumma markaas taa daahirkeedu waxa weeyaan marka salaada uu bilaabo in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la iman jiray dikrigan iyo ducadan soo socota riwaayadda marka ibnu khuseymana taasi waa ku caddahay waana u baabaystay ibnu khuseyma raximah اllahu tacaala inuu xadiidkani daliilu yahay in taxmiidan iyo ducadani ay ahayd ducaaء الاstiftaax ama ti uu ku horhortay rasuulku salaaة leil xadiidkan ibn cabaas laftiisa ariiq ka mida duruqdiisa ayuu keenay odhanaya kana rasuul الlahi ida qaama lلتahajud qaala bacdama yukabiru allahuma laka alxamdu manaa marka uu takbiirto dabadeed ayaa rasuulku alayhi الsalaaةu wasalaam uu odhan jiray allahuma laka alxamd oo dikrigan u akriyi jiray idan waa ducaaءu istiftaax allahuma ya allahu ilaahayow laka adiga oo qura ayaa alxamdu ammaanta iyo mahadda dhamayska tirani ay kuu sugnaatay oo soo horumarinta jaarkiiyo majruurka lasoo hormariye xasri bay tilmaamaysaa in ilaahay lagu koobo xamdiga ammaanta iyo mahadnaqa dhamayska tiran waa la ammaani karaa cid kale waana loo mahadnaqi karaa lakin alxamdu اlmuطlaq alkamil wakadalika aلhanaaء اlmuطlaq اlkamil ammaanta dhamayska tiran iyo mahadnaqa dhamayska tiran ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu la gaar yahay anta adigu ilaahayow qayimu الsamaawaat samooyinka ka ku quma ayaa tahay arrimahooda iyo wاlardi dhulalka iyo waman fiihinna iyo cidda u dhaxaysa ama dhexdooda ku sugan marka qayim iyo qayuum iyo qayaam intuba waa isla macno macnuhuna waxa weyaan alqaa'imu bishu'uunihi wa shu'uuni gayrih waa ka ku quma shu'uuntiisa arrimihiisa iyo arrimaha cidda kaleba waa kaa u diyaariya ashyaada aladii yuhayu lilashyaai maa taxsunu bihi ashyaadu waxa ay ku hagaagayso waa ka u diyaariya walaa shaka ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay ka samooyinka iyo dhulalka iyo cidda ku nooliba ay ku taagan yihiin la-aantiina aanay jireen oo aanay taagnaadeen walaka alxamdu ilaahay oo ammaan iyo mahad oo dhan baa kuu sugan laka adiga waxaa kuu sugnaaday mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo waalardi dhulalka iyo waman fiihinna iyo cidda ku dhex nool samooyinka iyo dhulalkaba oo cid kaloo lihi ma jirto mulki waa lagu sifayn karaa makhluuqa lakiin mulkiga ilahay mkliga mulkiga makhluuq waa kala duwan yihi ilaahay mulkigiisu waa mulaqa manaa sii daysano wax walba ilaahay waa leeyihi mulkiga makhluuquna waa muqayad oo ashiyaada qaarkood buu ku kooban yahay ilaahay subxaana wa tacaala mulkigiisu waa mulki taama siduu doono ayaa khalqigiisa uu ka yeela waa facaalu lima yuriid laakiin mulkiga waxa weeyaan makhluuqu waa muxadad waana naaqis oo inta ilaahay subxaana wa tacaala u fasaxay ayuunbuu kaga tasarufi karaa waxyaabaha gacantiisa ku jira walaka alxamdu ilaahay mahad iyo ammaan oo dhan baa kuu sugan anta adigu nuuru samaawaati waalard samooyinka iyo dhulalkaba ka nuuriye ayaa tahay walaka alxamdu ilaahayow mahad oo dhan baa kuu sugan anta adigu meliku samaawaati samooyinka boqorkoodii baa tahay iyo waalardi dhulalka walaka alxamdu ilaahu mahad iyo ammaan oo dhan baa kuu sugan anta alxaqu adiga ayaa ah ka xaqa ah ee almutaxaqiqu wujuudu ka jiritaankiisu uu xaq yahay almutaxaqiqu uluuhiyatu ilaahnimadiis iyo kelidii inuu cibaado mutaystayna waxa weeyaan ay xaq tahay waa allah subxaana wa tacaala wujuudkiisu uu yahay wujuud ama jiritaan dhamaystiran oo lam yasbaqhu cadamu walaa yalxaquhu fanaa oo jiritaan la-aani aanu ka horeyn baaba iyo dhammaanshana aanu ka daba tegahayn oo wacduka ilaahu ballanqaadkaaguna alxaqu ka dhabtaa weeye ee sidii aada arrinka u ballanqaaday u dhacaayo arrinku wa liqaa'uka kulanka lagula kulmayaana xaqun weeye oo looga jeedo bacigii bacda almowt khalqiga in lasoo saari doono oo ilaahay subxaana wa tacaala ay la kulmi doonaan liqaaga markaa waa lagu fasiray baciga iyo khalqiga soo saaristooda mowtkana waa lagu fasiray labadabana waa looga jeedaa in la yidhaahdo wax diidayaana ma jiro oo liqaaga yar iyo liqaaga weyn un bay kala yihiin waqad sama الnabiyu عalayhi الصalaaةu wasalaam almowta liqaءa man axaba liqاء اllah axaba اllah liqaءah waman kariha liqاء اllah kariha اllah liqaءah mowtka ayaanu ku fasiray rasuulku عalayhi الصalaaةu wasalaam wa qowluka qowlkaagu xaqu weeyaan ilaahayow oo hadalkaagu waa waa صidq haddii war uu yahay haddii uu xukum yahayna waa cadlun wey hadduu war yahayna waa run hadduu xukum yahayna waa cadaalad wa fii hada ihbaat اlqowl lilahi tabaaraka wa tacala sifat اlkalaam ilah in loo sugo ayaa laga qaadanaya wاljanaةu xaqun jannaduna waa xaq bimacnaa waa mid si dhaba u jirta wالnaaru xaqun naartuna waa xaq oo mid si dhaba u jirta waxaana taasi ay tilmaamaysaa jannada iyo naartu inay imika ay jiraan oo ay abuuran yihiin wاnnabiyuuna nebiyaduna xaqun weeyaan oo inay nebiy nebiye yihiin baa xaqa oo ay mursaliina yihiin kuwa xagga ilaahay laga soo diray oo waxa ay ku hadlayaan uu yahay xaq iyo fariinta ay sideen wa muxamadu salى اllahu عalayh wasalam xaqu nebi maxamedna waa xaq isagoo nebi maxamed nebiyada ku jira ee haddana si gaara loo sheegay si markaa loo weyneeyo isla markaana ambiyada kale inuu ka fadli badan yahay calayhi الsalaatu wasalaam loo muujiyo wasaacatu qiyaamuhuna xaqun weeyaan waa mid si dhaba u dhici doona allahuma ya allah ilaahu laka aslamtu adiga ayaan ku hogaansamay wabika aamantu adaan ku rumeey taasina waxay tilmaamaysaa alislaam waliimaan haddii meel lagu wada sheego inay laba macno kala tusinayaan oo islaamku wuxuu tusinayaa acmaasha daahirka ee muuqata iimaankuna acmaasha baatinka ee xagga qalbiga xidhiidh la leh wa calayka tawakaltu adiga oo qura ayaanan ilaahu ku tala saartay oo markaa macnuhu uu yahay fawdtu amrii ilayka wاctamadtu عalayka maca alأkhdi bاlasbaab alma'duuni biha sharcan ilaahw adigaan arrimahayga oo dhan kuu dhiibanayaa adaanan ku cuskanayaa anoo la imanaya wixii markaa asbaaba ee shareecadu ay ogoshahay halkaa markaa xaafid ibnu xajar raximah اllahu taعaalى tawakulka tafsiir aan saxahayn buu ku fasiray wuxuu odhanayaa markuu tawakaltu fasirayo ay fawadtu اlamra ilayka taarikan linadari fi lasbaab alcaadiya arrinta ilaahw adiga ayaan kuu dhiibaya anoo iskaga tegaaya oo aan daymoonahaynba asbaabta caadiga ah hadalkaasina hadal saxa maaha waa hadal adilada khilaafsan oo tawakulka adiladu ay sheegtay laba arrimood buu ka kooban yahay arinta koowaad oo ah tafwiid اlamri ilى اllah waاlictimaadu calى اllahi xaqan in ilaahay arrimaha loo dhiibto si dhabana addoonku ilaahay uu isugu haleeyo u cuskado iyo arrinta labaad oo ah alأkhdu bاlasbaab alcaadiya ay sharcan athaabitaةu sharcan aw caadatan iyo in lala yimaado asbaabta shareecadu ay nafartay amaba se tajribatan lagu ogaaday inay arrintaasi sabab u tahay qofku uu doonayo u socdo shareecaduna markaasi aanay diidin markaa tawakulku labada arrimood buu ka kooban yahay oo sida shareecadu ay noo fartay inaynu ilaahay ku kalsoonaano inu isku hadlayno inu cuskanno ayay noo fartay asbaabtana inaynu la nimaadno famshuu fi manaakibiha wakuluu min risqih faإida qudiyat الصalaaةu faاntashiruu fi اlardi wاbtaguu min fadl الlah low anakum tatawakaluuna calى اllahi xaqa tawakuli larazaqakum kama yarzuqu الطayr tagduu khimaasa wataruuxu biطaana mana aanu samayn jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam asbaabta inuu iskaga tago oo yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala ayuun baynu isku hadlaynaynaa oo aynu cuskanaynaa arrinkeenna aynu u dhiibanaynaa bal rasuulku asbaabtuu la iman jiray laamata alxarb ama qalabka dagaalka ayuu xidhan jiray hadday koofiyadda birta ah ee madaxa la gashado ay tahay iyo hadday tahay diric dagaalka oo waxa weeyaan biro isku taxan oo sida khamiiska oo kale u samaysan iyo haddii ay tahay sahan inuu diro iyo cuyuun dad u keena warka cadowga iyo xaalkoodu siduu yahay iyo hadday tahay ciidankiisa waxa weyaan inuu diyaar gareeyo iyo hadday tahay inuu iska ilaaliyo cadowgu inuu sirtiisa dagaal waxa weeyaan uu helo wahaakada umuurtiisa markaa kalena kaana yaddakiru quuta ahlihi manaa sana sanad dhan quudkii reerkiisu ay cuni lahaayeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu keydin jiray oo meel markaa uu sii dhigan jiray marka tafsiirka noocaasi tafsiir saxa ma aha ee odhanaya tawakulku waa in laga tago asbaabta wa bika khaasamtu wa calayka tawakaltu wa ilayka xaggaaga oo qura ayaan anabtu aan u soo noqday marka inaabadu waa towbada khushuucda ay la socoto wa bika adiga ayaan khaasamtu kula doodayaa cidda waxa weeyaan xaqa ka hor timaada oo adiga ayaa ilaahay wixii xujo ah ee baadilka aan ku burin lahaa adiga ayaa ilaahay garansiiya nacam wa ilayka xaggaaga oo qura ayaan xaakamtu ula soo xukum doonanayaa cidda arrin aanu isku qabanno fakfir lii ilaahay i dembi dhaaf halkaas bay ducadii ka bilaabantay intaa horoo dhammina waxay ahayd hanaaun cala allahi subxaana wa tacaala ammaanuu rasuulu ku ammaanaya ilaahay bima huwa ahlu lahu waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu mutaystay taana waxaa laga qaadanayaa ana min aadaabi الducaa taqdiimu الhanaa'i calى اllahi subxaana wa tacaala qabla su'aal inay ka mid tahay aadaabta ducada inta aanad ilaahay subxaana wa tacaala waxba weydiisan inaad ka hormariso ood ka horaysiiso inaad ilaahay subxaana wa tacaala marka hore aada ammaanto ammaanta ilaahay aada ammaantaana waa nooc ducada ka mid ah bal waa afdal ducaa waa ducada nooca u fadliga badan walihaadaa baa ducooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray haddaad u fiirsato su-aashu su-aasha maxdigae mujaradkaee kelidaah ay ku yarta ducada rasuulku ama ay tahay dikri iyo hanaa calى اllahi subxaana wa tacaala amaba se ay tahay hadday su-aal iyo dalab tahayna mid laga horeysiiyey su-aasha iyo dalabka ammaan ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaano inuu dikriga ilaahay la xuso weliba bitawxiidi lagu xusaa duca uu yahay bal afdal duca uu yahayna waxaa u daliila xadiidka uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam خyر الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ma قلت أنا والنبيuن من قبلي لا إلaه إلا الله وحده لا شhريكa لh لh الملك وlh الحمد وهو على كuلi شhيء قدير hذا هو أكثر دعاء النبي في يوم عرفة لا إلaه إلا الله وحده لا شhريكa لh لh الملك وlh الحمد وهو على كuلi شhيء قدير fakfir lii ilaahay i dhaaf maa qadamtu waxaan horu marsadeen hore u sameeyey waktigan aan hadlaayo ka hor aan sameeyey wamaa akhartu waxaa dib aan u dhigtay ee dib aan ka samayn doono ii dhaafna macnaheedu waa ilaahw astur ahay fadeexadayn icafiyo ha igu ciqaabin marka culimadu waxay isweydiiyeen rasuulka ilaahay baa subxaana watacaala u ballan qaaday in la dhaafiy dembigiisa kiisii hore iyo kiisii dambe ee maxaa keenay inuu ilaahay subxaana watacaala dembi dhaaf weydiisto culimada qaarkood waxay yidhaha waa min baabi tacliim oo ummaddiisa ayuu barayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin taas waxaa la odhan karaa isagoo rasuulku aan isagu ilaahay dembi dhaaf weydiisano fakfirli aan odhan ayaa waxaa suurtagal ah inuu dee ummadda uu baro oo iyaguna u sheego u yidhaahdo waxaad tidhaahdaan allahuma kfir lii ahlucilmiga qaarkoodna waxa ydhaha waa min baabi tawaaduc rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ilaah buu isu dhuldhigaayey nicmada ilaahay siiyey oo ah inuu ilaahay dembigiisa dhaafay inaanay markaas sabab ugu noqon inuu iscajab geliyo isqaato ayaa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ku dadaalay waxaa kaloo taa lagu dari karaa in la yidhaahdo ducada oo طalab اlistikfaar ay ka mid tahay iyada lafteeda ayaaba cibaadaaba qofku xataa haddaanu dembiba aanu lahayn oo dembiba aanu isku ogeyn inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf uu weydiistaa waa min alcibaadaat waqad qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam adducaaءu huwa اlcibaada wamaa asrartu wixii aan qarsaday ilaahay ii dhaaf wamaa aclamtu wixii aan muujistayna ee si muuqata aan u sameeyena ilaahay ii dhaaf anta anta adigu almuqadimu baa tahay ka arrimaha horaysiiya wa anta almuakhiru ka dibdhiga ayaa tahay taqdiimkiiyo taakhiirku lilahi tabaaraka wa tacaala sharcan wa qadaran qadar ahaana ilaahay subxaana wa tacaala arrimahaas siduu u kala horaysiiyey ayuunbay u dhacayaan sharci ahaana arrimaha waxaa waajiba in loo kala horaysiiyo oo loo kala fadilo sida ilaahay subxana wa tacaala u kala horaysiiyey laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooyaane aw ama laa ilaaha buu yihi mid xaq lagu caabudaa ma jiro hayruka oon adiga ahayn qaala sufyaan wuxuu yihi wazaada cabdulkariim abuu umaya walaa xawla walaa quwata ila biاllah qaala sufyaan qaala sulaymaan ibn abi muslim samicahu min طaawuus can ibni cabaasin radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam marka ducadaasi macaanideedu aadka iyo aadka ay u ballaadhan yihiin waxay ka mid tahay ducooyinka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku furfuran jiray salaatu leilka baabu fadli qiyaami leil habeenkii salaad in loo kaco fadliga shareecadu ay u sheegtay qaala xadaثana cabdullahi bnu muxamed almusnadi aljucfi اlbukhaari qaala xadaثana hishaam qaala akhbarana macmar xaw xadaثanii maxamuud maxamuud ibnu haylaan hishaamna waa hishaam ibnu yuusuf aلsancani wmaxamuudin wa ibnu haylaan qaala xadaثana cabdالrazaq ibnu hamaam aلsancani qaala akhbarana macmar ibnu rashid can الzuhri can salimi can abihi radia allahu canhu qaal kaana rajulu ninku wuxuu ahaa fii xayaati الnabiy marka arajul asha ku jirta waa jinsiya ama laamtu waa laam ljins maha macnaheedu nin gaara in laga hadlaayo mafhuumna ma leh oo inaanay dumarku sifadan aanay lahayn laga qaadan maayo ee waa min baabi takliib cidda had wajeer ale rasuulka calayhi salaatu wasalaam ag joogtay su-aalaha weydiinaysay raggay ahaayeen fii xayaati nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu noolaa idaa ra'a markuu arko ninku ru'ya riyo qasahaa calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku uu uga warrami jiray si uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu fasiro rasuulka ayaana saxaabada arrintaa baray oo salaada subax marka uu ka baxo sida bukhaari uu ku keeni doono kitaabu tacbiir ru'ya xadiid samura ibnu jundub marka salaada subax rasuulku uu ka baxo saxaabadiisu kusoo jeesan jiray waxaanu odhan jiray hal ra'a axadu minkum ru'ya war mid mid idinka idinka midi riyo miyuu arkay fatamanaytu waxaan tamaniyey buu yihi oo aan jeclaystay anaala inaan arko ru'yaa riyo inaan arko maxay tahay sababta uu tamaniyey cabdillaahi ibnu cumar inuu riyo arko leanna riyada saalixa ee wanaagsani waxay calaamad u tahay qofka ku riyooday salaaxiisa iyo wanaagiisa mar labaadkana maadaama uu ahaa nin dhalinyaraa sida uu sheegi doono riyadu waxay u suurto gelinaysay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu la hadlo markaa sababta u jeclaaday waa ta oo faaqusaha aan uga sheekeeyo dabeetana calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wa kuntu waxaan ahaa hulaaman baan ahaa inan baan ahaa shaaban dhalinyara wa kuntu waxaan anaamu inaan seexdo fi lmasjid masaajidka dhexdiisa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam marka hore aynu masalada uga hadalnay masaajidka waxaa loo seexan karaa lilxaaja laakiin masaajidku muu ahayn mabiit hoy muu ahayn qof meel kale helaya uu iska seexdo cabdillaahi ibnu cumarna wuxuu ahaa cazab ama nin dooba oo aan reer lahayn taasaa sabab u ahayd markaa inuu seexdo masaajidka fara'aytu waxaan ku arkay fi noomi hurdada dhex fara'aytu waxaan arkay fi noomi hurdada dhexdeedii kaana malakeyni sida iyadoo laba malag akhadaani ay qaateen fadahabaa biya ay ila tageen ila naari xagga naarta xaggaa naarta ay ila kaceen faidaa hiya mise waaba iyadoo naartii matwiyatun ah mid waxa weeyaan ceel la dhisay oo kale ah ka tayi lbeer sida ceelka waxa weeyaan xakabka loo sameeyey wa idaa laha mise waxaaba iyada u sugan qarnaan laba gees bimacnaa uga jeedo laba dhisme amaba se laba qori wa idaa fiiha mise waxaaba dhexdeedana ku sugan unaasun dad qad caraftuumaan gartay fajacaltu waxaan bilaabay aquulu inaan idhaahdo acuudu billaahi min annaar ilahay baa naarta ka magan gelaya qaala wuxuu uhi falaqiyana waxaa nala kulmay malakun aakharu malag kale oo labadii waday aan ahayn faqaala lii wuxuu igu yihi lam turaac ha baqin ay laa khawfa calayka riwaayad kalena waxaa ku timi in malagaasi uu yihi khalliyaa canhu iska sii daaye isagoo labadii malag ee kale la hadlaaya faqasastuhaa waxaan uga waramay riyadaasi calىa xafsa walaashiya faqasathaa xafsa xafsana waxay uga warantay calىa rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam taana waxaa loo daliishadaa tawkiil fi lcilmi cilmiga in markaa laysu wakiilan karo soo dhegaysigiisa amaba se weydiintiisa faqaala wuxuu yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam nicma rajulu nin waxa u fiican cabdullahi low kaana yusalii alamyuu tukada min alleyl habeenkii wax ka mida oo lowdu markaa maaha shardiyo ee waxa weeyaan tamani bay faa'iideynaysaa oo maaha macnuhu hadduu habeenkii tukan lahaa ayuu nin saalixa noqon lahaa ama ninka u wanaagsan oo ma aha in qiyaamu leyl shardi uu yahay salaaxa cabdullaahi bni cumar ee macnuhu waxa weeyaan waa tamani uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga jeedo macnaa taxriid calaa qiyaami leyl dhiirigelin uu ku dhiirigelinaayo qiyaamu leylka fakaana wuxuu ahaa cabdullaahi hadalka waxaa iskale saalim bacdu intaa dabadeed laa yanaamu inaanu seexan min alleyl ay min saacaati leyl saacadaha habeenkii ilaa qaliilan in yar mooyaane ma seexan jirin inta kale waxa uu ku qaadan jiray salaatuleyl buu ku qaadan jiray xadiidkan bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u keenay si uu muujiyo fadliga uu leeyahy qiyaamu leyl halka xadiidku masalada inaga tusinayaana waxay tahay waa xadiidku markaa uu daliil u yahay in qiyaamu leylkuu yahay min asbaabi alwaaqiyati min annaar aw min cadaabi الnaar asbaabta cadaabu naarka dadka ka ilaalisa oo cabdullaahi bn cumar radi allahu canhu markii naarta la tusay bal la dulgeeyeyba ilaa uu arkay xataa dadkii ku dhex jiray oo uu lafihiisa uga baqday dee naartaasi in lagu tuuro markuu riyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay rasuulku waxa uu u yihi low kaana yusalii min alleyl waxay ahayd muujinu muujinaya rasuulku qiyaamu leylku inuu yahay asbaabta naarta cabdullaahi bni cumar u arkay lagaga badbaado ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa uu kaga badbaadiyey mar haddii qiyaamu leyl uu ka mid yahay asbaabta naarta lagaga badbaadana arrintaasi ayaaba fadli ugu fillaan lahayd wax naarta uu kaga badbaadayo faacilkiisu axaadiidta markaa sariixa ku cad qiyaamu leyl fadligiisa waxaa laga yaabaa inaanay ansixin cinda albukhaari raximah llahu tacaala axaadiidta ale waxaa ka mida xadiidka imaam muslim warinaayo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi afdal salaati bacda almaktuba salaatu leyl salaad waxaa u fadli badan salaada faralka ah marka laga yimaado ama dabadeed salaatuleylka ayaa u fadli badan ilaahina subxaana wa tacaala qur-aanka waa ku sheegay fadliga salaatuleyl ay leedahay in habeenkii salaad loo kaco waktigeedu yahay min bacdi salaati alcishaa ilaa waxa weeyaan alfajr saadiq ilaa waagaasi uu ka baryeeyey salaada subax waktigeedu kusoo galo ilaahay subxaana wa tacaala dadka jannada markaa dhaxlay sifaadkooda qiyaamu leylka ayuu ku daray ina almuttaqiina fii jannaati wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabuhum maxaa ilaahay subxaana watacaala markuu tilmaamay inay fii janna wacuyuun ay ku sugan yihiin asbaabta ay ku heleen ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku daray wakanuu kanuu qaliila min alleyli ma yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun habeenkii yar bay seexan jireen oo dhinaca dhulka ay dhigi jireen waktu saxarkana ilahay bay dembi dhaaf weydiisan jireen wakadalika ilaahay subxaana watacaala waxa markaa uu tilmaamay fii aayati ukhraa ahluljannaha sifaadkooda inay ka mid ahay dadka jannada waxa weeyaan dhaxlay inay nacam ay dhinacooda dhulka ka dheeran jireen tatajaafa junub junubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa wa طamaca marka adiladaasi waxay ka mid tahay adilada tusinaysa fadliga salaadani ay leedahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa riyada wanaagsan ee qofka muslimka ah uu ku riyoodaa inay tahay waxa weeyaan sifo wanaagsan waa xadiidka saas oo kale laga qaadanayaa oo fawaa'idda ku jirta ka mid a fadliga waxa weeyaan salaatu leyl ay leedahay ayaa xadiidku ina tusinaya halka u inaga tusinayana waynu sheegnay waxaa kaloo xadiidka ku sugan manqaba licabdillaahi bni cumar cabdillahi bni cumar ammaan uu leeyahay cabdillaahi bni cumar naartii waxa weeyaan laguma ridin bal ilaahay baa subxaana watacaala ka badbaadiyey waxaa laga qaadanaya xadiidka in riyada inteeda wanaagsan la fasiray inteeda xunna la iska daayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam riyadan inteedii xumayd oo cabdillaahi bni cumar in xagga naarta loo kaxeeyey iyo in dad uu garanayeyba naarta dhexdeeda cabdillaahi bni cumar uu ku arkay labada arrimood midna ma fasirin rasuulku calayhi afdal salaati watasliim baabu tuuli sujuudi sujuudii dheeraynteeda ama dherarkeeda ayuu baabay fii qiyaami leyl salaatuleylka dhexdeeda la dheereeyo sujuudda qaala xadaana abulyamaan الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وxa يصلي midu kada إحدى عشhaرaةa ركعة koob iyo toban رagcadood كاaنaت waxay tilka tahay صaلaaته bay ahayd yعnي في الleyl tiradaas يسجد waa sujuudi jira السجدةa sujuuda min ذalika صaلaada kamida qadra maa in qadarkeed buu sujuudsanaan jiray yaqra'u akhriya axadukum midkiin khamsiina aaya konton aayadood qabla an yarfaca ra'sahu intaanu madaxiisa kor uga soo qaadin sujuuda wayarkacu waa tukan jiray rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray qabla salaati alfajr uma dabeetana yadajicu waa jiifsan jiray calaa shiqihi layman dhinaciisa midig buu u jiifsan jiray xataa yaatiyahu ilaa u yimaada almunaadi lisalaa ka salaada dadka ugu yeedhaya marka shaahidka xadiidan ku jiraa wuxuu yahay in sujuudda rasuulku calayhi salaatu salaam aad ay u dheerayd fii salaati leyl maadaama waxa weeyaan qiraa'ada iyo qiyaamku uu dheeraa sujuudda iyo rukuucduna rasuulku calayhi salaatu salaam waa dheerayn jiray waqad ramaa yuqra'u khamsiina aaya waa qadar dheer weeyaan xaqiiqatan salaada rasuulkuna waxayd qariiba min asawa omu ahayn intuu qiyaamka dheereeyo sida maanta inagu aynu u tukano gaaraan salaatu taraawiix intuu qiyaamka dheereeyo inuu sujuuddana aada u gaabiyo may ahayn ee salaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam way isu miisaanayd masalada kale ku saabsan jiifsigaa bacda rakcatay alfajr labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya dabe rasuulku uu jiifsan jiray calayhi salaatu wasalaam masaladaasi horena waa uga hadalay waana inoo iman doontaa in sha allahu tacaala ma waajibba jiifsigaasi ma sunna miyaa la kala qaadaya oo qofkii habeenkii salaatuleyl kusoo jeeday buu sunno u yahay ee kii kale sunna uma aha ma masaajidkaa la jiifsanayaa mise waa qofku haddii gurigiisa uu ku sunaysto dadka xaaladahooda ma la kala qaadaya qofka ka baqaaya in salaadii subax ay ku dhaafto ma loo diidaya ka kalena ma loo ogolaanaya hadi masail stati insha allah baabu tarki lqiyaami qiyaami leyl salaatuleylkii ka tegisteedii buu baabiye lilmariid qofka u sugnaaday ama loo sharciyeeyey qofka buka inuu ka tago maradkaasi awgee haddii markaa qiyaamkii uu mashaqo ku yahay iyo culays qaala xadaثana abu nuعaym qaala xadaثana sufyaan an اlأswad sufyaan الthawri weeye can اlأswad qaala samictu waxaan maqlay junduban baan maqlay oo yaquulu leh ishtaka الnabiyu salى الlahu عalيyh wasalam rasuulka ayaa xanuunsaday falam yaqum ma kicin leylata habeen aw leylatayn ama laba habeen qaala xadaثana mxamed bnu kaثiir qaala akhbarana sufyaan can اlأswad bni qaysi can jundub bni cabdillaahi radي allahu canhu qaal اxtabasa jibriilu jibriil baa kadib dhacay calى الnabiyi salى الlahu عalيyh wasalam rasuulka bimacnaa u yima waaye faqaalat imraat faqaalat waxay tihi imra'aة gabadh min quraysh quraysh ka midi abطaha calayhi waxaa kadib dhacay oo ka habsaamay shayطaanuhu jibriil bay markaa shaydaan ku sheegaysa wa hada yadul calى anaha kanat kafira fanaزlat waxaa soo degtay wالduxى wاleyli إida sajى ma wadacaka rabuka wma qala ay ma tarakaka rabuka wma qala wma غadiba calayk rabbigaa kaama tegin kuumana cadhoon marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa rasuulku عalayh afضل الصalaaةu وaتasliim marka uu xanuunsaday in qiyaam leyl aanu la iman waxaana rasuulku عalayه الصalaaةu wasalaam uu tilmaamay ana اlcabda ida saafara aw marida kutiba lahu ma kana yafcalhu صaxiixa muqiima addoonku haddii uu xanuunsado amaba se waxa weeyaan uu safro waxaa loo qorayaa wixii uu samayn jiray markii uu ahaa muqiimka waa ka safray iyo markuu caafimaadka qabay wuxuu samayn jiray waa ka xanuunsanaya ayaa taasina waxa weeyaan ay ku saabsan tahay gabadha markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalka noocana ku tidhi gabadh kaafirada ayay ahayd laakiin waxaa ku soo arooray markaa riwaayaadka qaarkood in khadiijana hadalkan hadal aan la mid ahayn laakiin shabahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku tidhi qaalat imra'atu ya rasuula allah ma araa saaxibaka ilaa abطaa canka marka farqiga udhexeey waad dareemi kartaa ta hore ya muxamed bay tihi tana waxay tihi ya rasuul allah ta ta hore waxay tihi shayطaanuhu tana waxay tihi saaxibak farqigaa markaa udhexeeya mar markaa waxyigu kala go-ay ayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam khadiija sidan ay ku tihi qaalat lلnabiyi xiina abطa canhu اlwaxy ina rabaka qad qalaaka fanazlat wالduxaa marka laba qiso oo kala duwan weeyaan cidda markaa shaydaan malaku jibriil ku sheegtay may ahayn imraأa muslima laa khadiija walaa gayruha khadiijo iyo mid kala toona ma ahayn waxaa laga qaadanaya waxa weya raddu ahli calى ahli اbaطil wa tafniidu shubahaatihim albaaطilka in la radiyo shubahaadkoodana waxa weeyaan laga jawaabo waayo alubaaطilku markii rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ay ka hadleen gabadhaasi ay tihi abطa calayhi shayطaanuhu ilahi baa subxaana watacaala radiyey shubhadoodaana meesha ka saaray oo cadhood ilaahay uu cadhooday awgii iyo inuu ilaahay subxaana watacaala uu iska daayey waxyigu u waxyoonayey waxyigiisi uu ka goostay inaanay ahayn waxa weeyaan sababta jibriil u dib dhacay lxikmati ilaahiyati ukra u dib dhacay ayaa ilahay subxana watacaala u caddeeyey baabu taxriim nabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka dhiirigelintiisii buu baab yani ummatahu ummadiisa uu dhiirigeliyey calىa qiyaami leyl qiyaamu leylka uu ku dhiirigeliyey wanawaafili sunayaasha kale oo min baabi cadfi caam calى اkhaas nawaafisha waa ka caamsan tahay qiyaamu leylka min gayri ijaabin iyadoo aan la waajibin وطرق النaبiي صلى الlه عليه وsلم rasuulku waa ku soo guureeyey طرuq waa اlتyaan في الleyl faaطimaةa ayuu ku soo guureeyey وعalيa عalayهima السلاam laylaة habeen للصلاة ee liyuqidhm للصلاة si uu salaada ugu toosiyo salaaة leyl xadiidkan markaa mucalaqiina isagoo mawصuul ayaa in shاء الlahu taعalى baabka laftiisa uu inoogu iman doonaa qaala xadaثna بن mqاtل w mحmed بن مqاtل الmrwزي qال xadaثna cبd اللhi بن مbارك almrwزي qال أخبرنا معmر عن الزهري عن hind بنت الحاrث عن أmi سلمة رضي الله عنها أن النبya صلى الله عليه وسلم rasuulku